assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu dhinacyada badan iskala eegi jirnay innaga oo ka dabqaadanayna wax fara badan oo xidhiidh la leh noloshii hore ee soomaalida iyo midda ilaa iyo maanta taagan si aad ogtihiinba dhegaystayaal dee maanta waxaad moodaa wax fara badan inaynu ka leexanay waxyaalaha aynu ka leexanayna waxaa ka mid ah inayn aqoon-yahankeenna iyo dadkeenna waxbartay iyo reemagaalkeennu aqoon u lahayn dhowr arrimood oo ay ugu horrayso aqalkii ayeydood ama aqalkii hooyadood ama aqalkii nacooydood aqalladaasoo ahaa kuwa soomaalidu ay ku soo caanomaashay dhaqan iyo hiddana ay u lahayd kuwaasoo ay isticmaali jirtay sidoo kaleento iyo waxyaalo badan oo la xidhiidha waxaa kaloo ka mid ah oo aqoon-yahankeennu uu agnaan ka yahay ama ka dhega madow yahay ama ka indha-awdan yahay ama uu ka warla-yahayba wax kaste oo horay ama qarnigii sagaaliyo tobnaad kii labaatanaad bilowgiisii midkii siddeed iyo tobnaad toddobiyo tobnaad lixiyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo wixii ka sii horreeyeyba soomaalidu ay dhaqasho iyo dhigasho iyo dhihis iyo soo saaris intaba ay u lahayd taas ayaa waxay keentay in wax fara badan ay iskeeni waayaan taasoo ay sababtay inay wax badan kala leexdaan sababaha ay u kala leexan hayaanna waxaa weeye mar haddaan aqoon-yahankaagu uusan isagu is-aqoonin oo maaragtay mas-uulkaagu uusan isagu mas-uul isu ahayn ee uu dadyaw kale fikiradoodii ictibaarsado ama uu kaga daydo dee wax fara badan ayaa kaa qalloocsamahaya ama la waayahaya xubinteenna murtida maantana waxay aasaas iyo saldhig u tahay mid ka mid ah aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee geela aadka u yaqaaniya nolosha kale ee kala duwan ayaa niman weydiiyeen waxayna ku dhaheen hebelow geel ka waran maadaama ood abwaankaynii tahay bal geel ka waran oo wax naga dheh ayay dhaheen kolkaasu warkii waa u soo gaabiyo erayo yaroo xigmadaysan ayuu ku yidhi wuxuu ku yidhi isagoon aadba isu waareen geel haddaan ka warramo soddon ha qado saddex dhabbana ha gooyo markaasay nimankii yaabeena waxay dhaheen macquul ma aha dee soddon geel in la qadiyo haddana uu saddex dhabba gooyo oo dhul tiig noocaas u dheer ama dhul sidaa u foga uu isu maro oo sidaasoo dhan u cosab iyo dhul isula helo agan ah wax dhici kara ma ahee bal ku noqo oo warka noogu celi kolkaasuu dhankii fiicnaabuu markii hore u sheegay ma ogtahay dadkiisiioo yaro soo taagan buu arkay kolkaasuu dhanka kale ugu rogay markii hore muxuu yidhi soddon ha qado saddex dhabbana ha gooyuu yidhi waa ka diideen kolkaasuu u rogay oo yidhi labada hore ka dabar laba naasleyna la foofi halkaa maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay ninka aqoon-yahanka ah ee weliba wixiisa yaqaaniya dadkiisa iyo duunyadiisa iyo dhaqashadiisa haddii si fiican uu dadku intay waxu weydiiyaan uu si fiican ugu sheego oo ay maqli waayaan inuu si kale ugu dhigi karo oo uu dhanka xun ka tusi karo isagoo raba inay ka fogaadaan waxaan xun ee uu u sheegay ee laba dhinacoo midna fiican yahay midna xun yahay ayuu u sheegay tii hore maxay ahayd wuxuu yidhi soddon ha qado saddex dhabbana ha gooyo way ku celiyeenoo macquul ma ahay dheen kolkaasuu yidhi labada hore ka dabar laba naasleyna hala foofo kolkaasaad ogaanaysaan geelu waxa uu yahay sababtoo ah sidii hore unbuu ku fiicnaaye sidan dambe kuma fiicnay mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidankii eb waxaa la yidhi nin dhintay wehel ma ahan